kulankan ayaa ah mid looga arinsanayo in lasii ballaariyo wacyigelinta la xiriira daris wanaagga iyo in bulshada magaalada jowhar la fahansiiyo muhiimada ay leedahay nabadda kulamadan waxaa wada dhalinyaro si gaara isku xilqaamay kuwaasi oo doonaya in shacabka lagu baraarujiyo dowladnimada iyo isdhexgalka midaasi oo ku saleysan in qof walba loo tilmaamo halka nabadu taalo cabdulaahi xasan caddow waxa uu ka mid yahay dhalinyarada u ololeeya arrimaha nabadda wuxuu iga warbixiyey waxaa xilligan kusoo beegay in la qabto kulamo looga hadlayo wacyigelinta nabadda
nabaduna waxay tahay waa adiga noloshaada iyo waxay qusaysaa gurigaaga iyo familkaaga haddii khaasatan laga hadlo shaqsi ahaan guud ahaan markii la yiraahdana waa midda lagu wada joogo ee ummaddu isdhexgalka bulshada iyo qaabkay macnaha ay isula shaqay lahaayeen ay uga shaqay lahaayeen nabadda iyo xasiloonida dalka noloshu waxay ku tiigsan tahay amba ku tiirsan tahay oo udub dhexaad u ah nabadda colaad waa midda keliya oo ummaddii soo ragaadisay oo dhibaatooyin fara badan maaragtay kala soo kulmeen nabad waxay tahay waxaa ka mid a tusaale ahaan dhallinyaradu qaarkood waad og tahay dhinaca waxbarashada dhinaca isboortiska oo kale dhinaca maaragtay maaragtay isu socodka iyo shaqadaba waxay uga qayb qaadan karaan waa sidaa ogsoonnahay meeshaan maamulaha ka jira dhinaca kale cabdulaahi ayaa maamulka hirshabeelle ka codsaday in dhallinyarada la siiyo doorka ay ku leeyihiin isdhexgalka bulshada iyo nabadda dhallinyaraduna door ay ku leeyihiin doorkooda in laga siiyo dhallinyaraduna ay wacyigelin fara badan ay sameeyaan ay bulshadii ku laabtaan ayagaa bulshadii wakiil u ah maxaa yeele dhallinyarada aas-aaska oo udubdhaxaadka oo nabadda waay maxaa yeelay dhallinyaradu guryaha kasoo baxayan iyo xaafadii ayagaa iska warqaba dhibaato wixii ku ah amba xaafadaas lid wixii ku ah ayaagaana ka warkahaya marka waxaan dhihi lahay dhallinyarada waa as-aaska keliya amba udubdhaxaadka nabadda hogaanka u leh maxaa yeele hadhowna waxa la adeegsan karana dhallinyarada waayo oo nabaddiidka keeni kara wax nabadda dhali karana isla ayagii le waa marka waxaan ugu baaqi lahay nimanka maamulka hirshabelle oo kale waxaan ugu baaqi lahaa inay aada iyo aada culeyska u saaraan amba maaragta xogtooda amba wax meesha uga aadan dhallinyarada ay ka siiyaan booskooda dhinaca nabadka iyo wacyigelintaba kulamadan looga hadlayo dowlad wanaagga iyo nabadda ayaa muddooyinkan dambe waxa uu ka socdaa magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle iyadoo ujeedada ay tahay sidii dhallinyarada ay uga qayb qaadan lahaayeen isdhexgalka bulshada